bismillaahi raxmaani raxiim hadda waxaan ku sugannahay meesha waddadu ay ka fuulaysa laamiga waddada durdur ka soo leexata ay ka fuulaysa laamiga oo laamaha iyo kontaroolka u dhexeeya magaalada gaalkacyo saakay markii la saari lahaa waddo awow boqol iyo soddon mitir yeelu jidha oo bannaan oo loogu talagalay in laamiga laga saaro waddada intii laamiga xamar bay ku dhici lahayd waddadaasi waxay horumar u tahay dadka reer gaalkacyood oo dhan hadday galmudug tahay hadday puntland tahay hadday soomaaliya oo dhan tahay hadday wadammada kale o dhan ay tahay waddadaasi waxay u tahay horumar iyo waxtar dadka soomaaliyeed waxaa saakay hor istaagay oo dagaal bilaabay oo guryaha soo galay ciidamo ay soo diyaariyeen maamulka galmudug oo degan koonfurta magaalada gaalkacyo haddana sheegta inay degan yihiin cadaado ay magaalo madax u tahay ciidan bay soo diyaariyeen waxay keeneen hubka culculus teedhisamanada qoryaha suuyada ah waxay la dhaceen dadkii shacabka ahaa annagu xaq waxaan u leenahay inaan isdifaacano oo waddankeenna aan difaacanno oo xuduudaheenna aan ilaalinno baynu xaq u leenahay dadka shacabka ah reer puntland iyo dowladda puntlandba waxaan leeyahay waddankiinna difaacda maantay galmudug iyo al-shabaab oo wada socda baa waxay rabaan inay dadka shacabka xabad la dhacaan oo ay laayaan ayagoo ku marmarsoonaya inay la dagaalamayaan dhul ay iyagu leeyihiin in ay ku dirirayaan dhulka ayagu ma leh waxaa leh puntland baa deggan waa guryahayagii annagaa deggan annagaa iska leh annagaa hadda ku suganoo ka hadlayna marka waxaanu leenahay dadka shacabka hays difaaceen hana waxa dagaalamaya waa shacabkoodii waa ganacsatadoodii ciidamo ma ay leh bunt dowladeed oo dhisan waxa dagaalamaya waa dadkoodii shacabka ahaa waa ganacsatadii bakhaaraday hubka kala soo baxayaan maryaha madaxa u saaran nin tuuta leh laguma arko dad shacaba weeye oo wada funaanada qaba waxaan leenahay marka dadka shacabka inay diyaargaroobaan ay difaacdaan magaalada annagu laanka horaanu taagannahay meeshii goobtii baanu hadda ku sugannahay intaas baan isugu kin yeernay qoladiina saxaafadda inaan dadka u sheegno xaaladduna halkaasay maraysaa haddana goobihii annagaa ku sugan aad iyo aad baa umahadsanti